waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com cau xariijin soomaali
madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa isagu aan jabaadihiisii dhankaas iyo kuuriyada waqooyi uu tabinayay aad u sii adkeeyey waxa uuna ugu yeedhay kuuriyada waqooyi inaynan khatar dusha iskaga tuurin weligii waddan ay qabsatay ayna jirin hadal uu haddaba tabiyey maalinkii khamiista ahayd isagoo ku sugan goobta lagu ciyaaro golfiga ee wilaayada new jersey ayaa waxa uu yidhi kuuriyada waqooyi waxa ay hawshani samayn jirtay waddankanagana ay hanjabaadahan ku samayn jirtay wakhtiyo aad u fara badan haatanna waxaa la soo gaadhay wakhtigii shacabka la garab istaagi lahaa iyo shucuubta kaleete ee dalalka asxaabta aan nahay wuxuuna intaas ku daray inuu yidhi hadalkii hore een tabiyey waxaay u ekayd in uusan aad sidii loo baahnaa xoog u lahayn oo uusan hanjabaaddiisu adkayn balse waxa aanu sheegaynaa in nalaga taageersan yahay dhanka xataa ciidanka iyo dhammaanba hogaamiyaasha caalamka oo ay ka mid yihiin xataa maraykanka dhexdiisa taraam ayaa isagu dhankiisu waxa uu ka meermeersaday su'aal la weydiiyey oo laga weydiiyey dhanka ku saabsan inuu duqayn u geysan doono dhankaasi kuuriyada waqooyi si uu uga hortago in hubkeeda nukliyeerka iyo midka balastiga ay hormariso isagoo sidoo kaleetana muujiyey in uu rumaysan yahay in shiinaha oo iyagu asxaab dhanka dhaqaalaha la'a biyonyang inay awood u leedahay in ay culaysyo saari karto saaxiibkeedaasi dhankiisa wasiirka gaashaandhigga ee waddanka maraykanka james matis ayaa isagu sheegay maraykanka ciidankiisu inay diyaar u yihiin wax kasta oo ku saabsan arrimaha kuuriyada waqooyi ee ka soo baxaya isagoo sheegay wasiirka arrimaha difaacu inay tahay midda diblomaasiyaddu in ay weli shaqaynayso oo uu hogaaminaya buu yidhi xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex telson dhankiisa xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex telson ayaa isagoo ku soo degaya fadhiisimaha ciidanka maraykanka ee baasifiga ee loo yaqaano guama kaasoo iyagu kuuriyada waqooyi ay haatan u dhaaranayaan ayaa dhambaal u tabiyey kuuriyada waqooyi sheegayna in ay damaana qaadayaan difaaca shacabkooda maraykanka iyo weliba asxaabtooda wuxuuna yidhi waxaan filayaa in madaxweynaha maraykanku waxa uu sameeyey ay ahayd dhambaal xoog leh oo uu u dirayay kuuriyada waqooyi kulana hadlayay luqada uu kim jong un uu fahmayo sababtoo ah buu yidhi uma muuqdo inuu luqada diblomaasiyadda uu fahmayo waxaan filayaa ayuu yidhi xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanku madaxweynaha maraykanku in uu rabay in uu taabsiiyo nidaamka kuuriyada waqooyi in maraykanku ay leeyihiin awood aan shaki la gelin karin oo ku saabsan in iyagu ay isdifaaci karaan asxaabtoodana ay difaaci karaan waxaana filayaa ayuu yidhi in dhambaalkaasi sababta uu madaxweynuhu ugu diray nidaamka kuuriyada waqooyi inay ahayd in ay xisaabahooda si khaldan aynan isugu darsanin dhanka dunida dhambaallada ka soo baxaya faransiiska ayaa waxay oogu yeedheen in dhammaanba dhinacyadan arrintan ay khusayso oo ay deganaanshaha ku dhaqmaan arrintana aynan xiisadaha kor u sii qaadin dowladda britain ayaa dhankeeda waxay shaaca ka qaaday inay garab taagan tahay maraykanka dhanka ku saabsan isdifaaciisa iyo xal u helidda dhibaatooyinka kuuriyada waqooyi ay waddo dhankeeda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka austraaliya julia bishop ayaa waxa ay shaaca ka qaaday iyada oo janaal nain la hadlaysay in ay tahay maraykanku mid ay xaq u leeyihiin inay isdifaacaan waxaysaa tidhi in ay ahayd arrimihii diblomaasiyadda iyo dhanka dhaqaalaha ee cunaqabataynta lagu sameeyey kuuriyada waqooyi in ay taasi tahay arrimaha ugu wanaagsan ee hawshaasi lagu xakamayn karo waxayna tidhi aragtidii sida wadajirka ah loo qaatay weli waxba iskama bedelin ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda ee austraaliya julia bishop taasoo ahayd bay tiri in lagu soo rogo kuuriyada waqooyi cunaqabatayn dhanka dhaqaalaha iyo dhanka weliba diblomaasiyadda ah taasina ay suurto gelinayso in ay beddesho kuuriyada waqooyi tallaabooyinkeeda ay qaadanayso warar kuse waxay sheegayaan ayay tiri julia bishop in ay hormarisay kuuriyada waqooyi nidaamkeeda nukliyeerka ah oo markaana ay suurtagal tahay in la saaro gantaalada iyagu dheereeya ee balastiga ah ee iyagu markaasi qaaradaha isaga goosha taasoo ay ku tilmaantay julia in ay tahay arrin laga xumaado dhanka shiinaha madaxa isbahaysiga qaranka ee waddanka shiinaha ee arrimaha daraasooyinka caalamiga ah victor gow ayaa sheegay in dhambaalka donald trump uu yahay mid isagu wax uun dhibaya oo waxba aan dawaynaynin waxa uuna yidhi waxaa xaqiiqo ah hadalkii uu tabiyey donald trump oo isagu dagaalka iyo dababka ugu yeedhaya iyo cadhada inuusan kaasi xaqiijinaynin waxyaabaha lagu doonayo in hubka dilaaga ah la tirtiro arrintan ayaa iyadu noqonaysa mid aan wax horumara keenaynin taasoo weliba sidoo kale dhib u geysanaysa dhanka sumcadda maraykanka dhankeeda kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay shaaca ka qaaday inay diyaar u tahay in ay weerar la beegsato jasiiradda guam taasoo ay gantaalada la beegsan doonto iyadoo sheegtay in bisha ogost dhexdeeda arrintaasi ay qaadi doonto labadii maalmood eena dhaafeen ayaa waxa ay keeneen hanjabaada ay isdhaafsanayeen kuuriyada waqooyi iyo maraykanku iyadoo arrintaasina walwal ay gelisay caalamka dhammaantii taasina ay u muuqato haatanna xiisadaheedu inay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali